guddoonka baarlamaanka ayaa shir guddoomiye kulanka lix iyo labaatanaad ee wadajirka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ajendaha kulanka maanta waxa uu ahaa dhamaystirka ka doodista cutubka afraad ee dastuurka kumeel gaarka gaar ahaan madaxiisa koowaad ee matalaada shacabka iyo weliba madaxa labaad ee ku saabsan doorashooyinka dalka ka doodista cutubka afraad madaxiisa koowaad iyo madaxa labaad ayaa maanta lasoo gebagabeeyey waxaana aragtidooda ka dhiibtay maalmihii uu socday doodiisa in ka badan boqol mudane oo isugu jiro senataro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuwaas oo soo bandhigay aragtidooda ku aadan qodobada laga dooday iyadoona lagu ballamay in la gudagalo maalinta salaasada ee soo socoto ka doodista madaxa saddexaad iyo madaxa afraad ee gunaanudka cutubka afraad ee dastuurka kumeelgaarka soomaaliya waxaan qiyaasay soomaalida oo ah lagu qiyaasay ilaa soddon milyan waxaan qiyaasay inta aynu ka nahay inteena go-aanka u gaadhaysa dowladdii iyo iyo baarlamaankii baan isku daray afar boqoloo qof baynu noqonnay soddon milyan markii loo qaybiye waxaynu ka noqonnay hal dhibic saddex baynu ka noqonnay ummadda soomaaliyeed marka inaynu matalaadooda in ay go-aan soomaaliyeed iyo shuruucdiisa iyo dastuurkiisa ay boqolkiiba hal iyo dhibic saddex inay ka gaadhaan lafteedu waxaa ka wanaagsan in loo soo bandhigo oo ay codkooda soo gashadaan oo qof walba la dhegaysto oo dabeedna go-aanku halkaa ka soo baxo iyadoo aada loo tixgelinayo qofka uu yahay anigu waxaan qabaa oo aan inbudkeyga ku darsanayaa madaxweynuhu waa la soo dooran karaa si toos ah ra-iisul wasaare asaga soo magacaawdo asagana xilka uu ka qaadan karo baarlamaankana xilka uu ka qaadi karo almiina aan samayno si isqaqabsiga ra-iisul wasaare iyo madaxweyne hadba meel buu maraa ra-iisul wasaarahe annagoona cidna uuga daraanaynin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare aan isku qataarmaynin aan samayno waa samayn karnaa waa raacsanaya kootada soddonka laakiin annagana lama afduubi karo intay ku keeneen in la eg baan ku diidannahay hooyada soomaaliga ilmaha ay dhasho aabbaa lagu abtirsadaa jinsiyaduu ku noqonaya soomaali waxaana soo socda sharcigii jinsiyadaha sida u qaadanaya dhalashada laakiin hooyo soomaaliya ilmaha ay dhasho ee laleeyahay waa soomaali baa laga dhigayaa kuma raacsanin annagu axsaabta waxaan qabaa inay tiro badnaato oo lagu kala reebo xisbiga tiradii uu helayo in lagu kala celiyo tiradii uu helayo in tirashood loo sameeyo in lagu kala reebo ayaan qabaa iyadana annagaa xaq u leh oo guddiga doorashada ee aan qaadan doono oo doorashada maamulaysa guddi heer federaal ha noqoto xildhibaanadii sidaa yidhi waan ku raacsanahay ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi cumar abshiro ayaa soo xiray kulanka maanta ee ka doodista cutubka afraad madaxiisa koowaad iyo madaxa labaad oo iyadu baarlamaanka labadiisa gole ay ka doodeen doodeedii maanta way dhammaatay waxaa dhammaaday madaxa koowaad iyo madaxa labaad oo ka tirsan cutubka afraad ee ah matalaada shacabka iyo doorashooyinka berri waxaan toos u bilaabaynaa madaxa saddexaad iyo madaxa afaraad oo ka hadlaya axsaabta iyo guddiga doorashooyinka marka xogayaasha waxaan faraynaa inay fariinta si dhaqsala u diraan hadda berri waad jiraa shirka waxaana laga hadli doonaa madaxa saddexaad iyo madaxa afaraad ee cutubka afaraad ee ka hadlaya matalaada shacabka iyo doorashooyinka aadaa umaadsantiin xildhibaano shirkeena maanta wuu xoreeya